nabadoone marka hore kusoo dhawow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haddii aad tihiin waxgaradkii ee gobolka hiiraan maxaad kala socotaan dagaaladan ka dhacay deegaanka aboorey ee tiro dhowr ah lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalk bismillah adeer waa ku dhownahay idaacadda islaamiga ee alfurqaan wajazaakum allahu khayran wa axsana ilaykum sida aad dadka ugu tirbisaan waaqiciga iyo meesha waaqaciga dhabtaa sidaad ugu gudbisaan aad baad ugu mahadsan tihiin haddaan dib ugu soo laabto dagaalada malxamadda ah ee maalmahan ka socda gobolka hiiraan khaasatan walaayada aboorey runtii aad ayaan ula soconnaa saad la socotaan insha allahu tacaala mujaahidiintu dhulkaas waxay la wareegeen muddo hadda laga joogo afar maalmood ama saddex maalmood iyagoo raba inay shareecada islaamka ummadda ugu tadbiiqiyaan oo ay khayrka u sheegaan shartana uga digaan haddee awalba shaydaan ayaa jiray shayaadiintii gaaladu caamilinta u ahaa ayaa soo weeraray runtii aad iyo aad si aan looga sheekayn karin qof arka mooye qof aan looga sheekayn karin ayay u jabeen shala waxay soo weerareen ugu yaraan shan mar shantii mar waa jabeen intaba mar kastuu yimaadaanba toban daqiiqa kadibba gadaal ayaa loo rogayaa aad iyo aad ayaan ula soconnaa khasaare aad u fara badanna wuu gaaray shucuurkeenna dareemkeenna aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa waayo annagu waxaanay odayaashii ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan rabnaa maaragtay ummadda ilaahay in lagu tadbiiqiyo shareecada islaamka ciddii ka hortibaadana insha allahu tacaala waxaan leenahay ummadda allaha dhaafiyo aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa khayr badanna waa u rajaynaynaa wiilashaasna insha allahu tacaalaa hiil iyo hoo iyo maaragtay anfacba insha allahu tacaala waa ku dadaalaynaa haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka waayo waa arrin gebigeenna wada saamaysa waa nin diidan in shareecada islaamka lagu maamulo iyo nin islaamka ugu yeeraya shareecada islaamka oo dhahayo walaalayaal dhul idinkama rabno dhaqaale idinkama rabno faan idinkama rabno shareecada islaamka si aan ilaahay u raaligelayno ummadduna abni iyo istiqraar ay u helaan niman u dagaalamaya niman noocaas wata iyo niman diidan waaye deegaanka aboorey hore dagaalo ayaa uga dhacay oo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka sababta ka dambeysa maxay tahay ee deegaankan ugu soo laalaabanayaan askartan dowladda federaalka iyadoo marar badan ee lagu jibiyey deegaanka runtii shaydaan ayaa ku adeeganaya sababta ay u soo noqonayaan oy u quusan la'yihiin ooy mar walba u hirtinayo derbiga madaxa ugu dhufanayaan waa meel muhiima oo istaraatiiji ah oo aad u wanaagsan oo isku xirtay jidad fara badan sida buulo berde iyo maxaas iyo dhammaan gobollada dhexe jid isku xira waaye waxay isleeyiin jidkaas haddii aad weydaan kista yar oo ku joogtaanba meeshaasay ku baaba'aysaa sidaas ayay derbiyada madaxa ugu dhufanayaan insha allahu tacaala mana suuro gelayso derbiga ay madaxa ku dhufteenna waxay la mid tahay iyagoo buur weyn ama jabal weyn madaxa ku dhuftoo raba inay xagga uga disaan waa wax aan macquul ahayn oo mustaxiila taasi askarta dowladda federaalka oo marar kala duwan ee lagu laayay ama lagu baabi'iyey furamo kala duwan oo ay isku fara saareen iyaga iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana u dhimanaya dana aan danahooda ahayn oo shisheeyaha u adeegaya maxaad ugu baaq waxaan leeyahay wiilal yaryar oo runtii markii horena iska maaragtay maangaab ahaa oonba markii horeba iska ciyaal suuqiin ahaayoon helin maaragta kuriimo fiican oo yacni kabarrada jiifi jiray ama masaajidadaba runtii kabaha ka xadi jiray oo canaasiir ah oo fara badan ayay ku adeeganayaan ayagu shaashaday ka fiirsanayaan meelo fogfog ayay ka fiirsanayaan wiilashaas ayaa meesha lagu halaagayaa wiilashaasna waxaan leenahay ilaahay xanuunka ha idin tuso waxa waaye waxaad noqoteen yacni dad lagu adeegto oon laga naxaynin oo xaabshaan ah sida baalalaydoo kale markuu roobku do'o ay ugu soo xoomaan meeshii nalka shidan yahay ayaad ugu soo xoomaysaane wiilasha yaryarkaa hadday dad leeyihiinne dadkoodii nimankaan ha ka qabsadaano caana daatay qabashay leeyihiinaa la yidhi ninkoodii wax fahmayana waxaan leennahay nimankaan ayaga ah ilmahoodii dibadaha ayay jiraan adinkana waxaad noqoteen xaabshaan war bilaahi calaykum wax fahmaan leeyaha dhallinyarada ugu dambeyntii haddii aad tihiin waxgaradkii gobolka hiiraan muxuu yahay baaqiina ku aadan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka hiiraan cid walba waa la hadlaynaa oo wax fahanta hadday yihiin qolyaha lagu adeeganayo ee lasoo saaray matoorka reer galbeedka lasoo saaray war waxa loo socdaahi waa shareecada islaamka sidii loo burburin lahaa oo maaragtay baybal carrada loogu xukumi lahaa waxa la diidan yahay waa nabadgelyada waa kala dambaynta waa raaligelinta alle subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay haddaad wax fahmaysaan war hal la fahmo waaqiciga iyo nidaamka reer galbeedka aad u adeegeysaan caamilinaad tihiin horta inaad fahantaan ayaan rabnaa waxaan idinkugu baaqaynaa in aad arrintaa ayadaa ka fikirtaan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena mujaahidiinta ka guul heli maysaan alla ayay raalli gelinayaan sunnadii nebigana waa qaadanayaan weligoodna waa dagaalamayaan ilaa adduunka laga waayo fidno intii laga waayo waa dagaalamayaane gabalkaa idinku dhacaye ka faa'iidaysta ayaan leeyahay insha allahu dadka shacabka ah ee soomaaliyeed ee la siray ee ishaacaadka faraha badan lagu furay oo la leeyahay waxbaan qabsannay dowlad baan nahay wallaahi alcadiim inaan waxba ka jirin gebageba ayay ku dhow yihiin nimankaanu laba shayba waa isku dareen ayagoo gaalo u adeegaya ayagoo raba shacabka soomaaliyeed inay baabi'iyaan iyo weliba waxaa saddexeeya been iyo ishaacaad la rabo in dadka lagu hogaamiyo waxaan leenahay dadku ha la socdaano waaqiciga dhabta ah xaqiiqda dhabta ha dhegaystaano dadka soomaalida waxaan ku aqoon jirnay aqli fara badan waayo aragnimo fara badan ayaan ku aqoon jirnay yaan ishaacaad iyo been laydinku furin nimankaanu waa jabeen waa halaagsameen gebageba ayay joogaan waxaa u diyaarsan dayuuradihii iyo doomihii ay raaci lahaayeen bulshada gobolka hiiraan waxaan leenahay dadka ree hiiraan maxaa ku dhacay maxaa ku kallifay inay beenta iyo ishaacaadka qaataan ninkan xasan gurguurtaahoy u dhammaatay oo adduunkii looga soo dayriyey oo la leeyahy wax aan kuu hayna lama arko gaaladii ay soo erisay ordigaan soo eriyey derbi kastuu garaaca uu u furmila yahay dadka ree hiiraanow see caqligiinnu yahay marka waxaan leenahay dad yaho wax fahma waxaan ku soo gebagabaynayaa dadka reer galbeedka ama gaaladu ma doonayso mana rabto in soomaaliya iska dhaaf dowlad shareecada islaamka ku shaqaysee xataa dowlad calankii daaquudka ahaa wadata oo madax bannaan xataa soomaaliya inay ka shaqayso lama rabo waa la diiday jiritaanka soomaaliya la diidan yahay iskaba dhaafku dhaqanka shareecada islaamkee nolosha soomaalida iyo soomaalinimo qariidada adduunka la rabaa in laga waana aragteen calaamadihii waad aragteen waxaad aragteen shanta maamul goboleedoo la sameeyey oo lagu kala dhantaalay ummadda soomaaliyeed oo laleeyahy waa dowladda federaalka wax ka jira lama arkee waa baabi'intii soomaaliya awalan shareecada islaamka ha lagu dhaqmo oo dowladda islaamka ee maanta dagaalamaysa ee gaalada la dagaalamaysa mujaahidiinta ha la raaco oo garab ha la siiyo